barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efimyada qaar ka mid a dalalka geeska afrika iyo weliba caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiis ah waana koob iyo labaatanka bisha februari ee sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinayaa cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah jacfar kuukaaye
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro caafimaadka baratay oo dhulka baadiyaha ah gobolka sool ka fuliya adeegyo caafimaad oo aan halkaasi hore uga jirin sida runtii a waxa weeye dhalinyaro badan oo aanu jaamacadaha soo wada baranay amaanu dugsiyada sore soo wada baranay amaanu meelo cisbitaalla ka soo wada shaqaynay waraysiga aanu wada yeelan war halkan maxaad ka qabataa tuulada haddii aan idhaahdo goob caafimaad baan ku lahay halkan aan ka shaqeeyaana kuwo badan baa i weydiiyey oo yidhahda warniga wallaahay baagamuudadu waxaa ka wanaagsan dadka loo shaqeeyo dadku aad bay ugu farxaan runtii markaan idhahdo halkan baan ka shaqeeya dhalinyaro badan baana haddeer waxa weeye ku dhiirisay waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada magaalada boosaaso oo ka dooday dhibaatada musuq maasuqa iyo sida looga hortegi karo kaalmihii heesaha ayaan dhegaystayaal ka madhnaan doonin barnaamijka intaan ku guda jirno dabcan heesaha aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
kooxda ama ciidamada uu maraykanku taageero ayaa u dhow in ay ka xoreeyaan kooxda is goobihii ugu dambeeyey ee dalka suuriya ay kaga jireen quraala isbahaysiga halkaasi ka dagaalama soo dhigeen barta twitter-ka ayay ku sheegeen in intii badneed ee dagaalyahanadu ay weli harsan yihiin iyagoo intaasina sii raaciyey in ciidamadan uu maraykanku taageero amaba uu gacanta siiya ay sii wadaan inay qaabilaan dadka rayidka ah ee ka soo cararaya kooxda islamarkaana si ay u badbaadaan goobahaasi u imanayaan warkan isbahaysiga ayaa soo baxay saacada uun kadib markii kooxda dimuqraadiyadda suuriya ee kurdiyiintu ay hogaamiyaan in la yidhaahdo s d f ay jebiyeen goob ay ku sugnaayeen dagaalyahanada is taasoo weli ay ka haysteen deegaanka baagoos si ay u soo daayaan boqolaal qof oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur iyo weliba haween
dab xooggan oo burburiyey guryo badan oo ka kacay goob taariikhi ah oo ku taalla caasimadda dalka bangaladesh ee dhaka ayaa galaaftay nolosha dad aan toddobaatan ruux ka yarayn dabka ayaa xilli dambe oo xalay a ka bilowday mid ka mid a dhismayaasha ku yaala aagga shawk bazaar ka hor inta aanu si dhaqso badan ugu fidin afar dhisme oo kale saraakiisha dibdamisku waxa ay sheegayaan in in badan oo ka mid a dadka geeriyooday ay ku go'doomeen gudaha dhismayaasha ugu yaraan konton ruux oo kale ayaa shilkaasi ku dhaawacantay sababta dabkan keentay ayaa weli la baarayaa dhismayaasha gubtay ayaa ahaa bakhaaro lagu kaydiyo kiimikada iyo bacaha iyo weliba walxaha kale ee sida dhaqsaha badan ku ololaa saraakiisha ayaa saadaalinaya in tirada dhimashadu ay sii korodho
duhur waxaana wanaagsanyen dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba waxaanaad warkaasi ka dhegaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee v o a da ka imanaysa washington haatan aan ku bilowno dhinaca iyo magaalada lasxaanood qaar ka mid a dhallinyarada baratay caafimaadka gobolka sool ayaa adeegyo caafimaada ka fuliya dhulka baadiya ah ee gobolka ka baxsan deegaanadan oo ay hore uga jireen adeegyo caafimaad ayay dadku wixii adeegah u doonan jireen goobo masaafo ahaan aad uga durugsan wariyaha v o eda gobolkaasi cabdikariin olan ayaa arrinta ka waraystay axmed muuse yuusuf oo xarun caafimaad ku haysta deegaanka fardhidin oo magaalada laasxaanood boqol iyo afartan kilomitir u jirta waxaana ugu horreyn u weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo goobta uu ka howlgalo deegaanka fardhidin oo aan haatan ku suganahay oo ka tirsan degmada boocam ee gobolka sool magaalada laasxaanood boqol iyo afartan kilomitir buu jiraa haatan waxaan ka howlgelayey oo goobtan caafimaad aanu ka furnay muddo toddoba bilood ah muddo toddoba bilood ka hor ah waktigaa ka hor deegaankani muusan lahayn goob caafimaad bukaanada iyo dadka u baahan xaaladda caafimaad noocay doontaba ha ahaatee goobo fogfog baa loo qaadi jiray hase ahaatee haddeer waxaad moodaa runtii dadka inay wax badan tartay goobtan intii ay furnayd waxa weeye dhalinyaradu marka ay jaamacadaha dhameeyaan oo ay waxbarashadii dhameeyaan waxay u baahan yihiin inay shaqeeyaan haddii ay magaalooyinka waaweyn iska fadhiyaan waxaa laga yaabaa shaqadii inay ciriir noqonayso oo aan la wada heli karin in qof walba uu ama gobolkii ka shaqeeyo ama uu magaaladii weyneed uu shaqo ka bilaabo baagamuddo ayaad waxaad ku noqonaysaa magaaladii weyneyd ayay waxay dantii ugu kaliftay inaan deegaan tuulo ah aan koronto lahayn aan adeeg kale lahayn inaan tago oo aan bulshadii uga faa'iideeyo cilmigii aan bartay dhalinyaro fara badan baa jirta bal ka waran adeegyada caafimaadka halka aad tagteen oo kale oo aad ka fuliseen waxyaabaha aad dadka siisaan iyo sida ay dadku idinku yimaadaan maxaad ka caawisaana walaalow deegaankan fardhadin waktigii aanu tagnay goob caafimaad kamay jirin annagoo cilmiga aanu baranay wuxuu ahaa cilmiga caafimaadka haddaanu halkaa tagnayna waxa weeye goob caafimaad baanu ka furnay oo lagu magacaabo bio pharmacy and laboratory ugu horeyn waxa weeye dadku wayna soo booqdaan bukaamada waynoo yimaadaan bal ka waran sida dhalinyarada kale ee idinsoo booqda ama dhalinyarada kale deegaanka timaada ee socdaalka ku yimaada markaad halkaa tagteen oo kale sidee bay idiin arkaana cabdikariin ow sida runtii ah waxa weeye dhalinyaro badan oo aanu ama jaamacadaha soo wada baranay amaanu dugsiyada sore soo wada baranay amaanu meelo cisbitaallah ka soo wada shaqaynay waraysiga aanu wada yeelan war halkan maxaad ka qabataa tuulada haddii aan idhaahdo goob caafimaad baan ku lahay halkan aan ka shaqeeyaana waxa weeye runtii kuwa badan baa i weydiiyey oo yidhahda warniga wallaahay baagamuudadu waxaa ka wanaagsan dadka loo shaqeeyo dadku aad bay ugu farxaan runtii markaan idhahda halkan baan ka shaqeeya dhalinyaro badan baana haddeer waxa weeye ku dhiiratay oo dad halkan igula kulmay oo waxaa jira intay deegaamadii waxa weeye u baahanaa goobaha caafimaadka intay tageen bay dib ugu abuureen shaqo iyagoo marka hore gobolladii iska fadhiyey ka marka laga hadlayo bal ka waran dhanka nafaqada iyo xanuunadan kale ee haweenka iyo caruurta soo waajaha iyo dhanka dhalmada oo kale ka war ama haddeer baan waxa weeye adiga oo waxa weeye waraysigana la yeelanaya iyo khiyaarta kale baan u sheegaya deegaankan runtii goob caafimaad oo hore haba yaraatee kama aysan jirin m c h kama jiro xaruntii maternal children health ama xaruntii dhallaanka iyo hooyada waxa weeye xanuunadan waxa weeye ama waxyaalahan ay u baahan yihiin hooyada iyo dhallaanka ee quudinta nutritionka waxa weeye aqoonta iyada inta aanu ka baranay waanu ka caawinaa laakiin deegaankan run ahaantii waxa weeye umriso dhaqameedo un baa ka jire kama ay jiraan waxa weeye dad xirfadlayaal midwayfary ah waxa weeye dumarka waxa weeye arrimahooda ku taxalluqa
waa garta dumarka umulaya ama dhibaatooyinka la la kulmaan oo kale ama ay fooshu qabato xaggee loo qaadaana cabdikariina walaal run ahaantii waxa weeye deegaankan umuliso dhaqameedo un baa ka jira waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood nala soo ogeysiiyo hooyo umuliso dhaqameed ay ka umulisay oo waxa weeye dhiig baxday waanu markaa waxa weeye u samayno waxa weeye walaal dhiig joojida waxyaalaha noocaas aanu u samayno oo waxa weeye wixii karaanka iyaga aanu u qabanno dumarka qaarkoodna waxa weeye waxyaalihii kaleo waxa weeye waaweynna dee xagga gobolada un baa loo qaadaa sida magaalada laasacaanood laakiin deegaankani run ahaantii wuxuu u baahnaan lahaa in waxa weeye loo tababaro umulisooyin xirfad saxa bartay oo u shaqeeya waxa weeye hooyada iurka lahayd bal ka waran wax caawimo ah maxaad ka heshaana marka laga hadlayo wasaaradda caafimaadka gobolka sool oo kale walaalow wasaaradda caafimaadka ee gobolka sool run ahaantii waxqabad kama aanu hayno hase ahaatee waxa weeye waanu ka sugaynaa ballanqaad wanaagsanna waanu leenahay insha allahu tacaala marka waxyaabaha haatan ugu daran deegaanka aad joogto maadaama deegaan aada u durugsan uu yahay xoolo dhaqataduna ay aada ugu badan tahay maxay tahayna waxaad codsanaysaan walaalow sida aad la socotay deegaankani waa deegaan durugsan oo magaalada laasacaanood xaruntii gobolka ka durugsan goobo caafimaad oo hore kamay jirin abaaroa ka jira biyola-aan baa ka jirta dhaqaale xumaa ka jirta waxaa laga yaabaa waxaa jira dad badan oo u baahan daaweyn ama inay la xidhiidhaan dhakhaatiir oo haddana waxa weeye awood aanu lahayn inay jiraan marka waxaanu jeclaan lahayn in shaksay mar lagu maro deegaamadatan ama bulshada mar loo sameeyo waxa weeye daaweyn
waagaag dhegeystayaaalkaas wuxuu ahaa axmed muuse yuusuf oo xarun caafimaad ku haysta deegaanka farlidin oo magaalada laascaanood u jirta boqol iyo afartan kilomitir waxaana uu u warramayay waryahayaga gobolkaasi sool cabdikariin olol haatana dhegeystayaal dhinacii kaalmahaas ayaan ku wada nasanno codka fanaanada hodan cabdiraxmaan waa hodan cabdiraxmaan heestaasi aad dhegaysanayseen halka aad kala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkuna waa kii dhallinyarada ee idaacadda iyada duhurnimo markana magaalada boosaaso dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa yeeshay kulan ay kaga doodayaan musuq maasuqa iyo sida looga hortegi karo kulankan ayaa waxaa sidoo kale kasoo qayb galay mas-uuliyiinka kala socotay bulshada qeybaheeda kala duwan yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso kasoo diray macadka hayaan ee cilmi baarista iyo weliba barashada daraasaadka ayaa boosaaso ku qabtay kulan looga hadlayey doorka bulshada rayidka ay ka qaadan karaan isla xisaabtanka iyo weliba la dagaalanka musuq maasuqa waxaana ka qaybgelaya kulankaasi oo talooyinka looga hortegi karo musuq maasuqa soo jeediyey dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada boosaaso guud ahaan dhallinyarada ayaa isla gartay xalka looga hortegi karo musuq maasuqa ku baahay guud ahaan dalka oo idil dhallinyaradan waxay iftiimiyeen inta uu leegya haatani musuq maasuqa iyagoona tilmaamay in si wadajira looga hortago arrinkaasi kelmadda musuq maasuq haddayn maqallo waa ilaahayo la caasiyey wax kale oo xal oo hooyo laa eedo laa suxildhibaan laa suldaan wax ay xal u hayaan ma jirto nin walbou ilaahay kaga baq meeshaa joogtid hana ogolaan waxaan xun rishwo inaad bixisid malcuun baa tahay xadiis saxiixa oo saxiixulbukhaari ku yaal waa tuu nebigu kula sal alay slam araashi walmurtashi waa malcuun marka hadda innagu haddayn rabnay natiijo fiican oo xildhibaannimadii iyo odaynimadii iyo wasiiradii iyo ilaa agaasinkii wixiiba risho ku yimaadeen oo wada malcuun halkaa fadhiyo xadiis saxiix na saxiixa samadaa ka soo degan yahay oo markaa ayn leenahay n dowladdii baa xun odayaashan ama guddiga ha ahaato ama guddi baarlamaanada ahaato ama guddi xaafadada ha ahaato intaba guddiyaasha xoranayaan qaarkood de maanta wallahi toban shan iyo toban kaar baa soo baxay xaafadda masaakiinta oo soo baxday de xaafadda masaakiinta sii meerno inagaa isku dibireyna ma caleeshna wallahi bila waa iska caadi soomaa kuwa masaakiinaa jira kuwa jiifaa jirada waa xaaraan waa xaaraan
marka bahashu dhiiggay raacday dhiiggeenni la socota bahasha muqmaasuq la yidhahdaa ma aha wax maxaan ku dhaha dhayal inooga hari karaa ama wakti yar aynu ku burburin karno marka koley dee waxyaalaha sabab sabab weyn baa jirto oo waxaa jirtaa waxyaalahan waxaa innaga inagu sababaya oo inta badan aynu u soconnaa waa fakriga oo dadka fakri baa haysta maanta nin walba inuu wasiir u ordo oo nin kasta xildhibaan u ordo waxaa keenaya dee ninkaa xildhibaankaa baa la eeganaya ama wasiirkaa oraya waxaasu haysta oo ummaddaasu qaadanaya oo xoolahaasoo dhan buu sawiranaya wuxuu ohanaya waxaasaa helaysaa laakiin haddii dadkii ay helaan yani maxaan ku radaa dhaqaale iyagii ku filan waxaa laga yaaba musmaasuqu inuu yaraado waana xaqiiq inuu yaraanayo wax kale oo jira oo ku jira musuq maasuqu educationka waxbarashada tacliinta uu see ugu jiraa tacliinta wuxuu ugu jiraa qof bini aadan oo dadaalay oo waqti badan lumiyey lumiyey oo jaanis badan ka warsugayey in qof aan waqti badanba gelin jaaniskiisii qofkii intaasoo sano dadaalayay loo beerdarayo oo scholarshipkiisi isagana hoos la dhigo midaan beleeba barka oogeyno gurigooda iska jiifeen scholarshipka uu helo qofkii daacadda u ahaa oo soo halgamay oo kasbaday na cidlo lagaga tago gabagabadii brofeor cabdisalaan ciise salwe oo ka mida macalimiinta wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha ayaa ka waramay sida looga hortegi karo dhibaatooyinka musuqmaasuqa uu leeyahay maxaa looga hortegi karaa wey waxaa looga hortegi karaa horta inagoo caqliyadda iyo san waxoran aan bedelo aan ololo galno dagaal galno shakhsiyadihiina eh, muxuu gabdhayo wiilalyo kor u qaada waxa wanaagsan eega in la dhiirageliyo la dagaalanka wax xun inay inagoo baranno diidno qofbaa hadda laga sheekeynayay jaamacadaha iskuullada scholarshipka la-aada waa laga duusan qof gadan waa dool Eh, waa dareenka jira wey marka aan soo koobo eh, wasiir hebel looma baahna eh, xalla looma heli karo haddaan wax laga qaban innaga aragtidiisa waxu arag Waa- waa dareemayaa mudday qaadanaysaa waa dareemayaa qofku waa gaajoonaya waa dareemayaa Een, damiirkiibaa dumay rab- niman yuhu iyo gabdho yuhu damiirkiibaa aada u liita cajiib marka waan soo koobayaa aragtida aynu adduunka u aragno waxa saxa ee iyo qaladka aynu u aragno iyo adeega aynu isticmaalno sidee baan ku gaarnaa aynu bedelno ma ahan markii ugu horeysay ee kulan noocan oo kalea looga hadlayay musuq maasuqa uu ka qabsoomo gudaha magaalada boosaaso marar badan ayaa la isugu yimi kulamada noocan looga hadlayay iyadoo dhallinyaradana ay muujiyeen in dhibaatooyin badan ay ka haysato musuq maasuqa oo ay sheegeen in wasaaradaha iyo weliba goobaha waxbarashada laysku geeyo musuq maasuq yuusuf maxamuud v o e boosaaso
waa hagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud oo nooga soo diray warbixintaasi magaalada boosaaso haatana wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
mahadsaned cabdixakiim kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal xalay waxaa dhacay kulano ka tirsan tartanada champions league iyo yurub league ee ah labada tartan ee ugu xiisaha badan yurub haddii aan ku horeyno ciyaarihii xalay dhacay ee koobka champions league yurub kooxda atletica de madrid ee dalkaasi sbain ayaa hal lug la gashay wareega sideedda ee tartankan kadib markii ay xalay laba gool iyo eber ay ku garaacday kooxda yuventus oo ka mid ah kooxaha loo saadaalinayay tartankan waxaana labada gool dhammaadkii ciyaarta u dhaliyey ciyaaryahanada difaaca ka ciyaara ee u dhashay dalka uruguay jose khimenes iyo diego godin yuventus waxaa intii ay ciyaarta socotay fursadaha soo maray ka mid ahaa fursado uu ka khasaariyey ciyaaryahan cristiano ronaldo oo intii ay ciyaarta socotay ay ku orinayeen taageerayaasha kooxda atletica de madrid waxaana ronaldo markii ay ciyaarta dhammaatay iyo intii ay socotaba uu tilmaamayey shantii safarood isaga oo kala jeeday inuu shan jeer tartankan horey ugu guuleystay sidoo kale kooxda atletica de madrid ayaa waxaa laga diiday goore iyo weliba gool ay dhaliyeen oo teknolojiga casriga ah ee saaciido garsoorayaasha ee loo yaqaano faar lagu fiiriyey kadibna la diiday ciyaartani isargeeda labaad waxa ay ka dhici doontaa magaalada turin ee dalka talyaaniga labaiyo tobanka bisha maarj ee soo socota ciyaar kale oo dhex martay kooxaha shaalka iyo manchester city ayaa waxa ay kusoo dhammaatay saddex gool iyo labo oo ay guusha ku raacday kooxda manchester city oo samaysay soo laabasho la yaab leh kadib markii iyadoo ciyaarta ay ka harsaneyd shan daqiiqo oona loogu hogaaminayay laba gool iyo gool ay ka daba tagtay kooxda shaalka oo ay islamarkaasina dhaliyeen laba gool waxaana goolka guusha daqiiqadii sagaashanaad u dhaliyey ciyaaryahan raxiim sterlin halka goolka barbaraha uu daqiiqadii lix iyo siddeetanaad uu u dhaliyey ciyaaryahan leroy sani oo horey ugu ciyaari jiray kooxda shaalka shaalka labada gool ay dhaliyeen waxay ahaayeen rigoore waxaana labaduba dhaliyey ciyaaryahan nabiil bin taleb oo keenay daqiiqadihii siddeed iyo soddonaad iyo shan iyo afartanaad ciyaar kale oo dhex martay ciyaar kale oo ka tirsanayd koobka yuruba league oo dhex martay kooxaha sevilla iyo lazio ayaa waxaa laba gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee sevilla waxaana sidaasi kaga hartay tartanka yuruba league kooxda lazio ciyaartan ayaa ahayd lugti labaad ee wareega labaiyo soddonka kooxood ee tartanka yuruba league ay labada koox ciyaareen is-arigii hore oo ka dhacay magaalada roma toddobaadkii hore waxaa hal gool iyo eber kusoo badisay kooxda kubadda cagta ee sevilla waxaana saddexda gool sugeynta labada lug ay ku badisay laba ka mid ahna u dhaliyay ciyaaryahan wisaam bin yeder kooxdani sevilla ee dalkaasi sbain shan jeer ayay horey ugu guuleysatay tartanka koobka yurub league ee qaaradda yurub caawana ciyaaro kale oo ka tirsan tartankan ayaa dhici doona kuwooda ugu xiisaha badan haddii aan kasoo qabto kooxda arsenal waxay la ciyaari doontaa bet borisof lugtii hore arsenal hal gool iyo eber ayaa loogaga soo badiyey napolina waxay la ciyaari doontaa kooxda f c zurich oo ay is-aragoodii hore saddex gool kusoo garaacday helenziye iyo celtic ayaa is arkaya viyareal waxay la ciyaari doontaa kooxda sporting fenerbahja ayaa booqan doonta zenit pittsburg hayer liverkusen waxay is arki doonaan kooxda krasnodar halka benfica iyo galatasaray ay is arkayaan chelsea ayaa waxay fooda diri doontaa kooxda malmo inter milan waxay la ciyaari doontaa kooxda rabid wien natiijooyinka kasoo baxa dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda xubinta ciyaaraha waa anaga inta
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo ciyaarihiina la socodsiinayay markana dhinacii heesaha aanu jaleecno waxaa idinku soo maqan codadka cabdulqaadir jubba iyo khadra daahir
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa haydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa haydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaahadii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga xaggeen talo kaga hagaaga
cabduqaadir jubba iyo khadra daahir waxa ay gebagabo u ahaayeen codkoodu idaacadda yar iyo duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah jacfar kuuka dhammaan baada v o a isku duuban waxaa idin leedahay nabadgelyo
ayraarta jacaylka iyo haddaan hawl derislanahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaaginayn hayraarta jacaylka iyo haddaan hawl derislanahay hayraarta jacaylka iyo haddaan hawl derislanahay aasaynaan heli karayn waxay ku hagaagilayn haddii arinigu habsaday xaggeen talo